Marka bisha Ramadaan ay soo dhowdahay, waxaa isbeddel ku yimaada raashinka khudrad-daruuriga ah suuqyada magaalada Jowhar, maadaama dadka magaalada Jowhar ay isku diyaarinayaan soo iibsashada cunooyinka Afurka iyo suxuurta. Inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ku iibisa raashinka khudrad-daruuriga ah ayaa ka warramay sida ay ugu diyaargaroobeen bisha Ramadaan iyo isbeddelka ku yimid qiimaha raashinka.
Dhinaca maciishadoo kale culaysaa ka jiro qaali waaye dadku ma haystaan dhaqaale ku filan baahina waa qabaan oo ah inay wax iibsadaan wax gurigooda dhigtaan marka ilaaha khayr ku maqan laakiin culaysaa jiro oo aad u badan oo maaragtay badeecadii qaaliya waddankiioo aan shaqo lahayn dadkiioo lacag aan haysanin marka insha allahu tacaala laakiin waa uun ilaaha amuuraha sahli doono farqi xoog laha u dhexeeya ramadaanka hore dhinaciisa xagga marka la yidhaahdo saliidda iyo burka iyo sokorta iyo waxyaabahaas waxaa ka mida sidaa hadda saliidoo kale saliidda waxaa si weyn laaga isticmaalaya guryaha magaciisa asaga waxyaabaha waxay ka mid tahay laaga baahan yahay guryaha maxaa yeelay haddana waxaan ugu soo wajahan bishii aadka u barakaysneed oo ahayd bishii ramadaan oo mataqaanaa isticmaalka inta badan raashinka markii loo eego saliidda dhinaceed oo zaa'id ay isticmaalkeeda guryaha ay aaga badan yihiin zaa'id ayay tahay sanad walba marka la gaaro bisha ramadaan waxaa isbeddel raashinka ah noocyadiisa kala duwan ee lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar